Dadweynaha ku nool degmooyinka Xamarweyne, Shibis iyo Boondheer ee gobolka Banaadir ayaa SACCO u dareeray goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha si ay qayb uga qaataan doorashada dhowaan dalka ka dhaceysa. Dadweynahan ayaa si ballaaran isugu soo baxay goobaha isdiiwaangelinta, iyagoo isugu jira haween, odayaal iyo dhalinyaro. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Mudane Cabdikariin Axmed Xasan ayaa ka warbixiyay diiwaangelinta dadweynahan.
waa maalin soomaaliya taariikh u ah maanta mar labaad ee ilaahay mahaddiis waaye inay si nabada noogu socoto ilaahay waxaan ka baryaynaa in nabadgelyadaas iyo barwaaqadaas socotaa inay sii socoto insha allahu tacaala haddaan guddiga nahay qolo walboo soomaaliyeed iyo meel walboo soomaaliyeed waxaan rabnaa inay masajkeenna sidataa u qaataan waxaana guddi madax bannaan waxaana guddi xora waxaana guddi raba dadka soomaaliyeed sharcigii loo siiyey inay awoodda iyo codkooda gaarsiiyaan inaanu shaqada iyadana lagu caawiyaan rabnaa insha allahu tacaala waxaan u mahadinahayaa dhammaan degmooyinka gobolka banaadir howlwadeennada ka shaqeeya dhammaan shacbiga deggan sida xilkasnimada leh ee ay uga qayb qaateen amniga iyo soo dhoweynta shaqada guddiga una fududeeyeen waxaan rabaa inaan farriin u diro dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan waa soo soconnaa annagoon rabna inaannu santuuqa codbixinta idin keenno meel walboo aad joogtaan waxaan rabnaa rabitaankiinna inaan fiirinno waxyaabaha aan aragnay sinis aan bilownay diiwaangelinta talaadadii lasoo dhaafay bisha abril shan iyo tobankeeda ah dadka soomaaliyeed rag iyo dumar carruur iyo coroole waayeel iyo dhalinyaro baahida gaarkaa dadka qaba sida ay uga jawaabeen oo ay u soo buuxdhaafiyeen xarumaha ee diiwaangelin dadweynaha ah waxay noo muujinaysaa rabitaankooda inuu aad u sarreeyo Qaar ka mid ah dadweynaha isdiiwaangeliyey ayaa u mahad celiyey, isla markaana bogaadiyey Guddiga Doorashooyinka madaxa bannaan.
waa ku faraxsanahay inaan imaado anoo kaarka codbixiyaalka laysiiyey oo gacanta iigu jiriyo wi- wixii ka sii dambeeyana maaragtay waan ku sii faraxsanahay inaan haddana kasoo diiwaan lay diiwaan geliso oon gu- ma- madaxweynihii dalka aan anigu aan doorto waan ku faraxsanahay
marka ee, imaanshaaga halkan iga waran waxaa sheegtay inaad ee, xilli hore oo aroor ah Saakay.
oo salaadii subax markaad ee, ka baxda kadib imaatay Marka saakay waran.
mootaan ku imiday waana ku mahadsan yahay inuu codkayna maanta qiimo u yeelo oo qof alla qoftaa raba oo soomaalida aan dooran karo Guddiga Doorashooyinka Qaranka ee madaxa bannaan ayaa bilaabay dadaallo lagu diiwaangelinayo dadweynaha ku nool degmooyinka gobolka Banaadir, taasi oo door muhiim ah ka qaadan doonto sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah.